siminaarada lana siinayo iyo kharashka ku baxaya iyo kulli inay gudaha ka dhacaan oo wixii loo baahdo lanoogu keeno gudaha la fududeeyo deegaanahan anagu ugu diyaarino la arko gudaha iyagoo ku qaadanaya laakiin midkaanoo kale waxaan ku soo dhaweynayaa oon isaga hadda rabaa inuu kanoo kale socdo inay arkaan bal sida dibadda looga shaqeeyo waddamada dhismay say u dhisan yihiin waxaa dhistay dadkoodii inay yihiin baarlamaanada shaqaynaya say u shaqaynayaan siday tahay macno waxaa u kordhaya qofku gudaha marka uu ku soo qaato tababarka iyo marka uu bannaanka u soo qaato wuxuu ka helayaa khibrad badan oo keenaysa inuu hiigsado dadkaanu arkay iyo waxay hayaan iyo qaabka loo shaqeeyo